asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaa sidoo kaleento aan aalaaba ku soo qaadanaa ama aan ku soo gudbinnaa waxa afkeenna iyo dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo suugaanteenna iyo murtideenna xidhiidh la leh ayaynu ku soo gudbinnaa waana mid haddii eebeydmahayo laga yaaba inay ummado badan ay nagala dhaxayso dee murti caalami ah murti caalami baa jirta ma ogtahay ama suugaan caalamiyeed wax la dhaha jirya murti caalamiyeed ama waaba mid inagu aynu gaar u leenahayoo dhaqashadeenni iyo hawlaheenni aynu ku qabsa ama waa halkudheg maalin baxay ama waa halkudhig meel yaallay waana qaybaha aynu badanaaba ku isticmaalno markaan ka hadlayno xubinteenna murtida maanta iyo hababka ay u dhacdo waana xubinteenna murtida maanta ee kolba aynu ku miisaanno habka ay u dhacayso ujeeddada laga leeyahay iyo sida ay u socotay ama sidii loo soo gudbiyey iyo hawshii iyo marxaladdii ay ku habboonayd iyo iswaafajinta waxyaabaheeda dahsoon iyo kuweeda dadan ama kuweeda dadban ama kuweeda sarbeeban waana xubinteenna murtida maanta oo aynu qaybaha saa'idka ku kala qaadanno sidaad ogtiinba dhegaystayaal marka laga hadlayo qaybaha dahaarada dahaaradu dee ama isnadiifinta amaba maaragtay xalaal markii qaybaha isxalaalaynta laga hadlaayo isxalaalaynta waxa weeye mid qalbiga oo qalbiga in la xalaaleeyaa jirta waxaa kaloo jirta jidhkaoo la xalaaleeyo waxaa kaloo jirta maaragtay sida maaragtay waxyaalaha maaragtay istijada oo kaleenta iyo xaajigudashada iyo howlaha noocaasoo dhan waa qayb ka mida dee xalaal qaadashadii marka siaad ogtihiinna dee dhagax waa laysaga tiri karaa kaayadoo kaleenta amaba waxaa lagu tiri karaa ciid ama waxaa lagu tiri karaa biyo ama howlahaasoo dhan waa lagu dhaqi karaa ama waa lagu tiri karaa ama waa lagu qalajin karaa waa loo isticmaalaa wadaad marka ka mid ah wadaadada soomaaliyeed oo dad wacdinhaya ayaa waxau yidhi haddii aad aad maaragtay biyo weydaan waxaad ku istijo qaadanaysaan dhagaxii qoryahaad qaadanaysaan haddaad dhagaxii qoryo weydaan ciidda saasaad u isticmaalaysaan ayuu yidhi nin show marka raggii meesha fadhiyey ka mid ah ayaa waxaa jirta wax soomaalidu ay dhahdo islaan haddii roob ku da'ahayo inuu heblaayana u da'ahayay mooddaa ama habartii roob ku hayo inuu habroo dhan u da'ay bay mooddaa mahmaha soomaaliyeedoo dhahaysaa jirta adigu waxa weeye ujeeddadu qofkii nimco badan ku jira dee dadkao dhan inay nimcaysan yihiin bay la tahay sida ninkii boqorka ahaa ee laga sheegay adigu kuwa boqorrada sheegta ee waalan ahaa ayaa waxaa laga sheegay dadka maxay la mudaaraadayeen waxaa layidhi rootigaa qaali ku noqday markaasi okaag may iska gataan waa nin warla'aana ma ogtahay dadku xukumayba ka warla marka mid meesha fadhiyaa wuxuu yidhi hadduu ii gaari waayo ka waran wuxuu yidhi sheekhow ninkii uusan u gaadhaynin dhagaxna waayey biyana waayey qorina waayey uuna u gaari waayo dhulka ninkaa isagii muxuu sabaynaya waa qiso cajiibteeda le waa hadal cajiiba isagu waxau yidhi sheekhow ninkii uu u gaari waayo muxuu samaynayaa markaad xubin markaad fiiriso qosol ku dhex jiro kaftan iyo maaragtay majaajillo iyo tabashana ay ku laran tahay weeye waana xubin murtiyeed cajiiba su-aashaas ayuu wadaadkii weydiiyey hadalba kama dambeynin haddee qosol unbaa lala kala yaacay mahmaahda maantaan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebi waxaa la yidhi fulay ulo badan